بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين runtii maanta halkan farxad aad u weyn bay ii tahay aniga iyo martida halka joogtay ee qaranka caab ahaanba inaanu halka ka dhegaysanno kana markhaati kacno waxyaabaha aad u weyn ee qiimaha leh ee maanta airportka qaranka somalilan cigaal airport magaalo madaxda qaranka u soo kordhay iyo waxa laga qabtay iyo dad ka qabtay inta waxaan jecelahay inaan mahadnaq aad iyo aad ballaadho u soo jeediyo wax weyn oo lagu farxo oo lagu faano oo mad ahaan iyo qarhaan ku faana halka inooga muuqda halka waxaa laga sheegay oo la soo tiriyey waxyaabaha faraha badan ay dowladda somaliland qabatay muddadii ay jirtay kuwii ka horeyna qabteen kuwii ka dambeeyeen intii aanu ka dambeynay aanu meesha joognayna wix aanu ku darre qabannay insha allahu ugu dambayn maayaan waxaanu qabanno waxaas intaasaanu kasii kordhin doonaa kasii badin doonaa waxaanu dowladda qaranka u nahay oo ummaddu xilka noogu dhibatay oo wax noogu dhibatay waa inaanu maalin walba wax ku soo kordhinno waa inaanu ummadda horu marino waa inaanu ummadda horu kicinno dhinac kastay tahay iyo weji kasta ay leedahayba iyo wax kastoo nolosha dadweynaha saamaynaya airportkan igaal international airport airportka qaranka magaalo madaxda qaranka waxaa weyna ka qabsoomay iyo horumarka uu sameeyey waa midaynu ku faanayno waa midaynu aad iyo aad uga mahadnaqayno ciddii naga caawisay dibahabaynta airportka ama upgradingkiisa inagoo aad iyo aad u qiimaynayna uguna mahadnaqayna kuwait fund iyo dowladdiisa iyo cidda waxay naga tartadoo dhan waxaan jecelahay inaan halkan hambalyo ballaadhan uga soo jeediyo istaafka iyo wasiirka iyo wasaaradda duulistii hawada airportada maamulsha waxaan weynaa qiimaha halka ka qabatay waxaanuna ballan qaadaynaa inaanu haddii aanu dowladda somaliland maanta joogtaynahay inaanu horumarkaa aan ku ekayn airportyada ee la xidhiidha wadooyinka ee la xidhiidha caafimaadka ee la xidhiidha tacliinta ee la xidhiidha weji kasta oo ay horumarinta qaranka u baahan yahay taabata inaan hore uga sii wari doonno oan halkaa hore ugaga sii talaabsan doono marka insha allahu tacaala waa inoo ballana inaynu qaran ahaan iyo mad ahaan meel ka soo warjeesanno dadkeennu hadiyo goorale waa dalkaa dimuqraadiga waa dalkaa wax qabsanaya waa dalkaa doorashooyin kale waa dalkaa isdhaliilaya waa dalkaa wax isu tilmaamaya waa dalkaa wax wada qabsanaya intayna jiidaysa gacanteena jiidaysa lugtayna jiidaysa aan ogolayn hore ugu tallaabsanno waa inaynu meel uga soo warjeesanaa waa inaynu qararno gacanta isqabsanaa waa inaynu nabadda ilaalinaa waa inaynu horumar ku dhaqaaqnaa waxa shacbigu qabsanayo iyo waxa dadku qabsanayo iyo waxa dowladdu qabsanaysa intaba marka halkan masal bay maanta inoo tahay horumarka aynu halka samaynay inuu yahay mid fiican aynu ku tallaabsanno insha allah halkaas aynu hore uga sii mari doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu